liannahu lilmaslaxa waa baabi'inta seeraha ama samayntiisa hore labaduba waqad yatagayar halkaa ku xidho waa nuqda ama faasila waxaa tidhaahda wamanaca alimaamu alistithnaa halkaa uu kuleeyey wadaca alimaami alistithnaa uu labada isku xidhiidhiyey wamanaca alimaamu alistithnaa imaam kolba mid bay ku tilmaamaan imika siduu noqdaba imaamkii waxa uu manciyey in istithnaa laga soo reebo wa qaala laysa نأخذ تجويز هذا ولكن حين الأول كان للمصلحة وهو المتبع في كل عصر مسألة اللباد waxa weeye ninkani qayb buu sameeyey dadka adiga jeer waxa jira ee baab daad jira ee baab alqisma la yiraahdo fiqiga ama dhaxal hal la qaybiyo ama wax maxkamada ay dad xukunto la isku qabsaday hal la qaybiyo ee ama wax dad lahaayo qaar kood qaybta diidan yihiin hal la qaybiyo baab alqisma jira qismada marka dadka qaar diidaa qisma ijbaariya baa la yiraahdaa de imaamkaa nin u saara qolo taqwiim ku samayso oo dee sayla joogahoo yaqaana iyo nin qaasimahoo la raaciyo oo injineeradii qiimeynayey iyo dadkii markaa ninkii qaybinaya arrinta uu qaadiga u xil saaray waxyaabaha la isku qabsaday qasab lagu qaybinaya markaa haddaba ninkaa isaga qaasimkae qaadigu u saaray haddii markhaati uu soo caddeeyo qaasimkaasi inuu kalad galay ama xayf iilasho qaadigii waa burinaya qaadigii qaadigii uu arrintaaba naqdi buu ku samaynaya ijtihaad buu ila ku sameeyey markaa wuu burin karaa waa mid kale taasina dadkii qaasimkaa la shaqaynayay dadka wax u qaybinaya ee wax qiimeynayey ayaa qiimayntoodii muddo kadib baa lagu arkay ziyaado ama nuqsaan oo waxaa caddaatay markii ay daarahan qiimeynayeen la isku haysto in ay siyaado ku dareen ayaa la arkay ama nuqsaan ku sameeyeen baa caddaatay taqwiimkaa hore waa laga tegaya waa masalo kaleoo ijtihaadkii la buriye wey midda afraad waxa weeye ninkii khaarijka ahaabaa bayino soo oogay markaasaa loo xukumay waaya daakhilkiibaa haddana mid kale soo oogay markaasaa loo xukumay xukumkii hore waa la burinaya daakhil iyo khaarij dabcan waa dee masaa'ilkii farciga ahaa ee u baahnaa musalaxaadkii fiqigaha inaad garato aba qof hadday isku qabsadaan wax oo masalan rekoorkaaba ka soo qaad oo ay maxkamadda tagaan iyaduu midig gacanta ku hayo kaa daakhil baa la idhaahdaa oo wixii isagaa dee gacanta ku haya midina waa khaarijoo dabadu ka joogaa wixii la isku hayo markaa khaarij iyo daakhil barorta saa u faham mid daar gundhada u fadhiya iyo mid dabadda ka jooga ayuunbay dee markaa macnihii u socotaa oo nina dabaddaas joogaa nina daartii la isku haystu dee gudaha u fadhiya saasoo kale unbay ka dhiganta markaa yemiinta xagga marka labadooda la eego dee yemiin waxaa la ahaan jiray marka caddayn la waayo daakhilka ila isaga gacanku hayntii leh haddaba haddii ninkii arrintan wixii aan gacanta ku haynin uu markhaati soo ogoo loo xukumo oo haddana ninkii gacanta ku hayay uu markhaati labaad soo ogo oo uu tilmaamayo markhaatigaa hore inuu baatil ahaa waxaa loo xukumayaa ka dambe kaa gacanta ku hayaa loo xukumaya ila labadoodiiba markaa markhaati bay haystaan markaa ninkan gacanku hayntaa xoojinayso qaraainkii wax lagu xukumayo wey markaa arrintii hore tanbaa lagu buriyey marka masaa'ilka afarta ah ayaa laga soo reebaa alijtihaadu laa yanqud bilijtihaad intanun baanu sheegaya wastutniya waxaa laga soo reebay ama wastatnaa wastutniya minhaa suwarun baa laga soo reebay fi ljumla jumladaa iyada qawaacidda israacday suurooyin baa laga soo reebay suurooyinkiibuu markaa tiriyey alulaa naqdu limaami imaamkii dambe oo buriyo weeye liximaa man qabla seerihii imaamka ka horreeyey uu sameeyey seerihii imaamka ka horreeyey uu sameeyey dee kii dambe wuu masixi karaa waa mid wa qismat lijbaari qaybtii qasabka ahaydee qaadigu uu qaybiyo weeyaan xaytumaa taqum bayina marka markhaati ay istaagtay kacdo bikalai aladii qusima aw bikalai aladii qasama ninkii wax qaybiyey ee qaybtaa hore sameeyey inuu ku gafay kolka ay caddaatee markhaati uu sugo dee ijtihaadkiisii hore waa laga guuraya kadalika taqwiim qiimayntii dadka wax u qiimeynaya ninka wax qaybinaya haddii iyadana in yuctar haddii lagu turunturoodo calaa sifati naqsin aw ziyaada sifo markaa nuqsaana ama sifo ziyaadaa adu ziyaadiyo nuqsaani hadday taqwiimkii ka soo baxaan oo qiimayn labaad baa lagu sameeyey waxa caddaatay in ziyaada ay ku jirtay tii hore ama nuqsaani de waa la burinaya talaa waa raacay taqwiimkani taqsiimku raacay oo hadiyo jeer taqwiim marka la arko dee taqsiimunbuu daba socdaa waa laba mas'alo taasi waalxukmu lilkhaariji xukumkii oo u sugnaaday ninkii khaarijka ahaa bishuhuudi markhaatiyaa lagu sugnaaday waa ninkii aan waxaan la isku haysta gacanta ku haynin ayaa markhaatiyaal soo ogo markaasay maxkamaddu markii hore u xukumto in aqaamahaa haddii uu soo ogo markhaatigii addaakhilu baa soo oogay isagana waa la burinayaa xukumkaa hore khaarijka loo xukumay fii maa qad zukina ay fii maa qad culima sida la ogaaday marka la eego khaarijka kiisii hore waa ka tag afartaa bayd buu ku sheegay afarta mas'ale tanbiihdaa hore uu ku qabtee mustatnayaat ah min hadihi alqaacida qultu waxaan idhi wa fi istinaa'i bacdi di suwar suurooyinkan qaarkood oo lasoo reebo min haadihi laga soo reebo cinda ta'ammul marka la fiirfiiriyo nadarun baa ku sugan waa kaa kula raafici baa diiday iyo fulaan baa iyo kana waa kaa qaadi xuseen iyo waxyaal eer ayuu soo naqilaya markaa qaarkood haddii lasii eegeego inay halkaa hore geli karaan baa suuragal ah buu ku leeyahay oo aanay mustatnayaadka noqonayn qaacidada laga soo reebayo ama dhinaca markaa lagu buriye weji kale uu yahay oo aan ahayn ijtihaad ijtihaad lagu buriye qaacidadii waynu sheegnay mustatnayaadkeediina afartaasay noqdeen markaa uu gebagabaynaya khaatimatun buuri kolka wayunqadu alqadaa'u qadihii waa la burinayaa fii mawaadica meelo markaa meelihii buu tilmaamay fanqudhu buri buu ihi kolkaa qaadigii xukumkii buri in yukhaalif haddii uu khilaafo bihi isaga annasu hadduu khilaafo aw ijmaacun baa khilaafay aw qiyaasun hayru khafiyin cinda kulli nnaas dadka oo dhan qiyaasaan agtooda qarsoonayn aw khaalafa alqawaacid alkuliya ama qawaaciddii kulliga ahayd buu khilaafay maxkiyatun mid markaa laga warramayo wey fii hadihi almas'ala can alqaraafi imaamkaas shihaabuddiin ayaa laga sheegay sidaa alqawaacid alkuliya hadduu khilaafay in la burinayo aw amase maa xakama shaygan uu xukumay laa daliila lahu daliilba ma laha oo xukum daliil u sugani ma jiro daliilkoo calayhi dushiisa ahaaday fa subkiyo aydan naqalahu kaana waxaa soo raray isagana oo sheegay subki laba bayd baad moodaa halkaa inay ku jiraan aw khaalafa alqawaacid alkuliya inta ka horaysa iyo khaatimatun udhaxaysa laba bayd baa ku xusan khaatimatun wayunqadaau khaatimatun wayunqada alqadaa'u fii mawaadica fanqudhu in yukhaalifii annasu aw ijmaacun aw qiyaasun aw qiyaasu hayra khafiyin cinda kulli nnaas saasaa waagta oo kaa hore uu ku joogo fii kan kalena fanqudhu in yukhaali fii kan kalena uu yahay annasu aw ijmaacun aw qiyaasu aw qiyaasi hayra khafiyin cinda kulli nnaasi markaa qiyaasiina dee waxaa loo hoosdabaya un qaafiyada awgeed markaa cinda kulli nnaas wuu yaryareeyey iyo annasi erayga ah min haadaa u weyneeyeyna meesha kumay jirin dee markaas qaacidadii aynu usoo dhignay dee waataynu soo tilmaanay inuu ku dhex filqi doono sharaxa iyo matniga markaa adun baa isku hagaajinaya kaafiyada iyo waxaa su egeysaa un darbiga beydka hore shardiga hore akhirkiisa iyo beydka akhirkiisa laba xalaf oo isku mid ah oo markaad ku dhawaaqdana is iman kara habka loogu dhawaaqayana waa mustafcilun mustafcilun mustafcilun saddex jeera labada shadri meelahan waxa uu tilmaamayaa ijtihaadkii oo la burinayo afar meelood buu halkan xusay ama shan meeloodba meesha u horraysaa waxa weeye hadduu nas khilaafo ay caddaatay inuu ijtihaadkii nas khilaafay dee naskun baa la raacaya sida awgeed baa qadiim iyo jadiid uu shaafici lahaa in badan nusuus badan oo aanu arag markii dambu misro yimi uu arkay jadiid buu dee magacaabay ijmaac hadduu khilaafana dee waxaa noqu noqon doonaa ijtihaadkaas mid laga tago qiyaasuljelika la idhaha hayra khafiyin waa qiyaaskii jeligaah aada u muuqanaya ee dadkao dhami uu wada garanayo qiyaaskani inuu yahay mid muuqdo qaybaha qiyaasku inoo iman doonaaye qawaacidda kulliga ah ee shareecaddu ay leedahay ama usuusha caamka ah hadduu ijtihaadkii khilaafo oo dee tii la doonaya inuu tixraaco oo masaa'ilka ku saleeyo mujtahid hadduu taa khilaafana waa laga tegi doonaa midda shanaad waxa weeyaan xukumkani uu marka hore bineeyey daliilba muu lahayn oo meeluu ku tiiriyey muu jirin mustanad baanu lahayn saxiixa iyada qudheeda waa la burin karaa marka mustanad la helo waaya sidaa awgeed baa waxau ihi wamaa khaalafa sharda man waqafa qofkii waqafkan sameeyey shardigiisa wixii khilaafay fahuwa mukhaalifun linas nas mid khilaafsan weeyaan cinda man carafa masaladaa qofka garanaya agtiisa wakhulfu maa calayhi wakhulfu maa shay oo uu khilaafo oo uu ka baxo markaas ijtihaadkii weydaarto calayhi qowlu larbaca afarta madhab markaa shayga ay ku sugan yihiin oo qofkii uu weydaartay ijtihaadkiisii kalkhulfi lilijmaacun buu la mid yahay fanqud mashracah jidaysta jidaynidaa la jideeyey ama markaa mashruucnimadiisa buri kolka ah markaa mas'aladaa dambe ee wamaa khaalafa sharda man waqafa wuxuunay sii fasiraysaa baad mooddaa tan dambe eh maa xakama laa daliila lahu ayay sii fasiraysaa oo maala ninka waaqifka ah masjidkan ha waqfo malcaamad ha waqfo ceel ha waqfo shuruudu dabcan samaynaya shuruudahaas dee sidaa ha la yeelo ama mawquufu calayhigii buu sheegayaa ama cidda naadir noqonaysa ama mas-uuliyadu say kala noqonayaan haddaba shardigaa uu dhigay wixii khilaafaa waxau noqon doonaa shay nas khilaaf maxaa yeele isagaa awood loo siiyey awood baa loo siiyey kaana tafsiirun buu noqonayaa markaa mas'aladaa dambe ee abu xaniifa ee sheegay xanafiyadu ay qabaan waxaa kaloo sidii ijmaac wax khilaafay oo kale isagana loola dhaqmayaa buu ku leeyahay afarta madhab shayga ay ku sugan yihiin ama ijtihaadkooda hadduu isaguna khilaafo waay qaala alxanafiyatu aw maa kaana maa xukima lahu laa daliila lah halkaana maa kaanadaasi kuma sugna asalka maa kaanadaasi dee waad arkaysaa adba inay kugu adkaanayso markaad istidhaahdo macnee ee macnuhu waxa weeyaanuun aw maa xakama laa daliila lahu intaa sidaasuu dhigayaa ninkan la idhaahdo al-ashbaah wanadaahir siyuudi le iyo dee asalku ka soo gaadiyay markaa akhdaada kitaabka badan waxay kalifaysaa marka uu dee qofku ama diyaarinayo ama daalacanayo inuu labadooda dee isbaalhayo markuu kan akriyayo ka kalena uu akriyo muqaarana dee uu ka sameeyo kollay kaasina kaan hayaa waa nuska muxaqaq ah oo nin dictori uu taxqiijiyo dee rasmigeedu fiican yahay takriiraad yarna wadata oo axaadiista iyo uu ku takhriijinayo marka afartaa masale hore uu soo sheegay nas ijmaac qiyaas jeliya qawaacid alkuliyana ku dar alqaraafi baa mas'aladan laga soo naqilay buuri aw khaalafa alqawaacid alkuliya haadihi almas'alatu dheh maxkiyatun can alqaraafi imaamkaasaa laga wariyey sidaa shihaabudiin axmed ibnu idriis almaaliki alshahiir bilqaraafi maanta sana lix boqol iyo afar iyo siddeetankii hijiriya ayuu dhintay markaas maaliki waa ama shaygan uu xukumay baa sida markaa uu soo naqilay subki alimaamu subki ayaa waxaan wuxuu yahay waxaan daliilba lahayn oo masalan ka daliil kale waxa uu noqday shardigaa waaqifku uu samaynayo oo ah mid daliilo wey daba shardigaa waaqifka ijtihaadkii haddii uu burinayo waxa uu noqday mid aan daliil yeelanaynin buu noqonayaa qaala waxa uhi wamaa khaalafa sharda man waqafa qofkii waqafka sameeyey shardigiisa wixii khilaafay ijtihaadii fahuwa mukhaalifun linasi unbuu noqonayaa cinda man carafa wakhulfu maa shay khilaafkii calayhi qowlu larbaca afarta madhab qowlkoodu halka uu ku sugan yahay khilaafka uu ijtihaadkii khilaafo kalkhulfi lilijmaac buu la mid yahay waa sida uu dee sheekhani tilmaamee fanqud mashraca mashruucnimadiisa iyo maritaankii la mari lahaa masaladaa la raaci lahaa isyada buri buuri masaa'ilkan oo dhan waxaa loo loo buriyey oo meesha looga saaray khada khada inuu yahay awgeed baa caddaatay masaa'ilkan oo dhan markaa khadi buu ku yidhi mararka qaarkood xukumka laftiisuu imanaya oo nas cad buu khilaafaya mararka qaarkoodna khadi iyo sabab ayuu iman doonaa fi sabab buu noqonayaa ka an yuxkama bibayina musawara uma yatabayanu khilaafu oo kolkii hore waxa uu ku xukumay markhaati musawar ahoo macnaha beena dabeetana markhaatiyaashaasi inay been sheegayeen baa caddaatay dee markaa sababtii xukumkan lagu soo oogayey ama lagu sugayey ayaa meesha ka baxday wuu burayaa xukumkaa hore markaa halkaa wuxuu ku yidhi iyadana uu khaldoo ka an yuxkama ama yaxkumaba iskale bibayina daruuratan buu waana musawara bayina dee markaa taswiir ahoo dee aan hagaagsanayn wey halkaa uma tabayana khilaafan buu ihi uma yatabayana khilaafuhu wey khilaafuhu khilaafu hada alxukm ayaa caddaaday waa sababtii wey xukumka maahae waa sababtii taasuu la buray waqad yakuunu alkhaطأu fi ariiq marmarka qaarkoodna khadu waxa uu ka iman karaa ariiqa xukumka masale markhaati buu wax ku xukumay markaasaa fisqigiisii caddaaday saddexdan mas'alaba xukumkii waa la burinayaa sababtuna waxay tahy waxay noo caddaaday gefnimadiisa falow lam yatabayan bal xasala bimujaradi tacaarud ka qiyaamin bibayinatin bicadami alxukmi bikhilaafi albayina markaa falow lam yatabayan weeye halkaasina falow falow lam tabayan buu leh falow lam yatabayan wey markaa wuu sii wadayo waxau idhi haddii aanu caddaanin khadi'ii bal xasala bimujaradi tacaarud iska hor imaatinunbuu markaa ku yimi ka qiyaami bayinati markhaati baa la soo oogay bicadami alxukmi wuu yidhi waa bacda alxukmi oo miimkaa ka baxaya markaana sida dee asalka ku dhigan oo masel xukumkii hore ayaa waxa la xukumay oo la soo oogay bikhilaafi albayina alatii tarataba alxukmu calayha falaa yucaddu fi lmasaa'il oo masalan markhaatigaa hore taswiirkiisii haddaanu caddaanin xukumka hore lagu riday laakiin kaa horena markhaati uu lahaa kan dambena uu markhaati lahaa ee kaa hore dee aan lagu sheegin shahaada musawara inay ahayd iyada ma soo gelaysa halkan oo lama burinayo qaacidadaa waynu soo tilmaannay istinayaadkeediina waa raacinay meelihii markaas aanay ka shaqaynayn ama ijtihaadkaa la burinayna waynu soo xusnay alqaacida athaaniya qaacidada labaad waxa ay leedahay ida ijtamaca alxalaalu waalxaraam guliba alxaraam meeshii xalaal iyo xaraan baa kulmay waxaa la qaalib yeelayaa macnaha la rajaxayaa lana tixgelinayaa meeshana ka shaqaynaya xaraamta kuddaa arrinkaa xaraam wey waxa uu idhi awradahu jamaacatun xadiidan ayay ku sheegeen qaarkood bilafdi ma jtamaca alxalaalu waalxaraam ilaa gulliba alxaraam alxalaala qaala alxaafid abulfadl alciraaqi walaa asla lahu sidaasii buu ihi marka jaabir aljucfi baa aafeeyo ku jira markaa waxa u ihi wahuwa munqaطicun wa akhrajahu min haadihi طariiq cabdurazaaq waa musanifiintii waaweyneyda fii musanafi wahuwa mawquufun cala bni mascuud laa marfuucan buu ihiyo laa marfuucun weeye halkaasina wahuwa mawquufun cala bni mascuud laa marfuucun laadu waa caaطifa wey macduufka iyo macduuf calayguna xagga icraabka iska raaca markaa marfuuc iyo mawquufu isku cadfan waan isku mid noqon qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wاlxilu wاlxaraamu xaydu اجtamaca fagulliba alxaraamu mahmaa waqaca meel kastoo u dhaco xaraamtun baa la raacaya iyadaa la qaadanaya xalaashiisana waa la iska daynaya shayga furuucda waxaa ka mida masaladan amilada haddaynu dib ugu noqonno amilatu lqaacida haddaynu gallo laba daliil baa iska hor yimid midkood waxa uu keenayaa taxriimka kalena ibaaxa ayuu keenayaa ka taxriimkaynu horraysiinaynaa arrintaana xaraam baa laga soo qaadaya sidaa awgeed baa cufmaan markii la weydiiyey aljamcu bayna alukhtayni bimilki lyamiin waxau idhi aayadina xalaal bay ka dhigtay aayadina xaraam bay ka dhigtay se laakiin taxriimka ayaana xabu jecelahay ila naag waaa lagu ruux dumara waxaa lagula mucaamaloon karaa fi lislaam ima binikaax aw bimilki lyamiin in adoon uu yahay oo qofkii uu iska saa iskagala mucaamaloonaya awmaa malakata imaaniku oon afar ku qaydayna dee iyadu badan intuu gaadhsiin karo iyo dee nikaax daba markaa aayaddii dee waa tan tilmaamaysa wa an tajmacuu bayna alukhtayn in laba dee walaala nikaax lagu kulmiyo markaa nikaax taasi way diiday oo taxriim baa laga dhigay fi fi nikaax markaa waxay isku khilaafeen labadii addoommood ee walaalaha ahaa ma lagu kulmin karaa bimilki lyamiin ha iyo maya baa ka dhacday cusmaan saasuu leeyahy markaa taxriimkan qaalib yeelayaa buui xagga nikaaxa ku soo arooray oo maadaama nikaaxii la diiday laba walaala in la wada qabo dee milkulyamiinna waa la mid laba addoomo walaalaa buu leeyahy taxriimkan raacayaa buu laba xadiid baa midi jiray oo ka hore waxa warinaya abu daawuud waxaanu leeyahay laka min alxaa'idi maa fawqa alizaar wixii dumarka ahayd ee caadada lahayd waxaad leedahay inaad kala ciyaarto inta ka koraysa guntiga oo markaa dee xudunta wixii ka koreeya ayuu kala mucaamaloon karaa xadiidka labaadna dee markaa kaas ibaaxuu tusinaya hore abu daawuud warinaya kan kalena waxaa takhriijkiisa warinaya isagoo mudawala alimaam muslim fii saxiixi isaguna nahyi buu sameeyey xadiidkana waxa uu leeyay isnacuu kulla shayin ila nikaax wixii dumar ahaa caadada lahayd si kastaa lagu samayn karaa lagula mucaamaloon karaa ilaa galma mooyaane ila nikaax falawalu yaqtadii taxriima maa bayna surati warukba ka hore waxa uu keenayaa inaan laga taaban karin inta ka dhaxaysa jilibka iyo xundhurta waathaani yaqtadii ibaaxat alwadi buu ku yihi meeshiiba kharibanta markaa waxa weeye yaqtadii waxa uu isaguna keenayaa alibaaxa maa cadda alwad taasuu asal ku dhigaya dee dee ma keenayo wadi ilaa wuxuu hi isnacuu kula shayin ila nikaax way iska hor yimaadeen xadiidkii iyo sharxii markaa maa caddaa buu dhigayaa shaarix asalku xadiidka labaad waxa uu keenayaa inuu bannaan yahay wax waliba maa cadda alwada wixii aan galma ahayn ka horaa markaa la qaalib yeelay buuhi ka hore ixtiyaa darti kan dambe ka horaa la qaalib yeelay qaala alaimatu wainamaa kaana taxriimu axaba liana fiihi tarka mubaax liijtinaabi muxaram wadalika awlaa min cagsi shay mubaaxa ayaa laga tegaya muxaram si aan loogu dhicin kan kalena waxa uu keenayaa mubaax baa la samaynayaa suuragalna waxaa in muxaram lagu dhaco oo dee haddii qofkii ilaa heerkaa uu sii socdo waxaan waxba ahayn wadigii baa markaa dee u socon karaa minhaa qaacidatu muddu cajwa wa dirham baab kale weeye taasina sidaa sidaa u soo gaabiyeyba markaa hadalkeedu wuu badan yahay isba hadalkeedoo badan awgeed buu soo gaabiyey oo nin baa dee mud cajwadu waa qayb timirta ka mid ahun ayuu iibinayaa markaasuu dirhamna raaciyey kaa kalena waxa uu soo miisay isaguna mud ama dee mudku waa wixii la miisi jiray oo timira iyo dirham kaluu isa soo raaciyay ama laba dirham dee ribowigii un bay noqonayaan shuruudihii ribowiga ahaa un baa loo eegayay laba ribowi oo kala jinsiya dhinac ka soo jeeda dhinaca kalena laba ribowi oo kala jinsiya ka soo jeeda ama dhinac laba ribowi aa ka soo jeeda dhinacna hal ribowiya marnaba shuruudii kama baxaysa ribada ee mar walba waa in la helaa taqaabudkii iyo tamaatulkii intaba baabkaa weeye fuqahadu masalo dheer bay kaga hadla waxaa kaloo ka mid a amhiladeeda qaacidadan aynu hayno ruux dumar ahoo labadeedii aabbo mid uu kitaabi yahay ka kalena uu majuus yahay labada dhalay waa gaal laakiin mid baa kitaabi ah midna waa dabacaabud lama guursan karo wixay gowracdana lama cuni karo maxaa yeelay xaraamta ayaynu qaalib yeelaynaa maadaam midkeeduu yahay labada dhalay midkooduu yahay majuusi man axaddu abaweyhaa ma'kuulan man axaddu abaweyhi weeye halkaasina abaweyhi ma'kuulan waalaaakharu hayru ma'kuul laa yaxilu aklu oo dee waa wixii la cunayey shay baa waxay iska dhalay dameer iyo maxaynu nidhaahnaa iyo sac markaa midna waa la cunaa midna lama cuno xagga xaraamta un qaalib yeelo lama cunayo dheh dabbada uu kuu sheegayaa waa tii jaandiga lagu karaya xeedhadii kala jabtay lacag baa lagu kabaa daruuro darteed markuuse ninkii inna daruur ahaan ugu kabo dhankii oo jaban awgeed inna uu ku sii durkiyo oo uu ku sii qurxiyo ama fujaankii isku wada dhammaystiro isagoo ku qurxinaya maya ziinadaasaa kharibtay intaa ziinada ah dee amhiladu way badan tahay waad sii soconu waxa uhi wa minhaa low ikhtalaطat zawjatun zawjatuhu bikayrihaa qaar kalay dhex gashay falaysa lahu lwad'u bilijtihaadi markaa walaadaasaan ku jirin hal sharxu lmuhadab buu ka soo naqilaya qaalahu fii sharxi lmuhadab sida sadarka labaad dhigay sharxu lmuhadabna kuma dhigno walaa walaadaas waa ziyaada wey walaa bilijtihaadi falaysa lahu lwadu bilijtihaadun wey sharxu lmuhadab haddaad ka raajacda kama helaysa inay la dee meeshana ku adagta waad arkaysa inuu mid un baan ku nasiibinaya yidhaahdo meeshu way madowdahay oo aqal madoobe maya alaslu fi labdaaci taxriim وسواء كنا محصورات أم لا سواء وهي هالكاسنا كنا يدنا دينا نونك شدين قنيس تمر كاسي أما محصورات هالنقدين بلا خلاف هالكا وكلنا وأم لاوي أما محصورات هالنقدين ضد كوبان هالنقدين أما dee dad badan ha noqdeene kuma nasiibin karayo waaye بل تنضمنا أتسحد سيوت ما ذكره النووي في, فتا... في فتاويه إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم كي عشور قادها أيا وحو عشور تيام بنانين بوحو كقاضي مدبو كقاضي هل كان مركا أدمر إنسانا من إنسان دراهم أيا وحد لا فخلطها بالدراهم المكس ثم رد عليه qadra dirhami min daalika almukhtalit halkaa intaasaa ka yar baqan iyadan oo daraahimtiibuu nin kale ku dhex daray dee markaa dabeetana kiisiibuu usoo celiyey qadra daraahimi ayuu uga soo celiyey markaa laa taxilu lahu ma banaano isagana dhe saxiix buu yar baahanya intaa kalena sii daalaca oo iska jilecsantee بيتكن بقول يو لحية سديتنا يسجنا وحى ويري حاجة تريس مرك لاجه وخرجت منها قاعدة ضا وحى كبحي على بيان يدا قصقا أشياء وكبح ضي ويدا أنت هرس وقلين كالاجتهاد وابا كنت ذالدي في الأواني ويالك اللي كنت ذالي قاعدة ذي ناهرة وحى كبحي مستثنيا ذا كوانا ينصاوض ينو على بيان iyadoo arrintan ay ku sugantao la ogyahay ashyaa waa ka baxda masalada horraysaa waxa weeye alijtihaad fi alawaani fa innahu yabtulu xaraam wajaaza alijtihaad waa si aynu soo maraynay weel daahirah iyo laba weel buu dee ka shakiyey keebaa daahir oo lagu keebaa la isticmaali karaa macnaha oo lagu dahaaro qaadan karaa ma kanuu ahaa mise kanuu ahaa kulliba alxaraamu noqon maysee ka ijtihaadkiisuu noqdaabuu isticmaalaya ku daaharo qaadanaya ka ijtihaadkiisu kii daahirka ahaa ay la noqoto ayuu raacaya wa fi hiyaabi bal wa fi lmansuuji min khazin wakayrihi calaa maa qad zukin kaasina waa bayd weeye lixiyo boqol iyo toddobiyo sideetan weelkaa waad garato misaalkaa hore aynu usoo qaadanno dee shay uu ku dahaaro qaadan karayo iyo mid aanu ku dahaaro qaadan karayn marka ay kulmaan ka uu ku dahaaro qaadan karayo uu ku ijtihaadaya ee qulliga alxaraam noqon mayso jaaza alijtihaad wey fi hiyaab baa iyadana la mid ah daahir iyo mutanajis baa isku darmay oo way isdhex yaallaan keebuu ahaa dadaalkiisa midkii u ahaa buu markaa qaadanaya mare keliyase laakiin maya bal wa filmansuuji kii laga sameeyey min khasin iyo wagayrihi isagana wuu ku ijtihaadaya yajuusu lahu fi lmansuuji min khazin wakayrihi wuu ku ijtihaadayaa calaa maa qad sukina culima oo dee mid xidhashadiisu ay bannaan tahoo aan xariir ahayn iyo mid xariira iskaga darmay wuu ku ijtihaadi doonaa un isagoo markaa qaadan doona ka uu u maleeyo ama dadaalkiisuu noqdo inuu yahay kii aan xariirta ahayn xariirtaamu iskaga tegi dee dadaalkiisa un wey mansuujku waa khasigu de waa qaybtii xariirta ka mid ahay waaya walow ramaa ayuu idhi marka haddii uu gano litaa'irin shimbir buu ku ganay leeb fa waqaca bilard dhulkuu usoo dhacay majruuxan isagoo nabar qaba fa maata markaasuu dhintay musrican isla markiiba fa innahu xillun xalaal buu noqonaya waa kaasina waa mas'ala wey daalkii halkaa maraya ama baaska ahaa ama midkii dee kuwii la cunaya uun alaa baaskaas dee waxaabuu leeyahayba mikhlabkii aduu kuwii la cunaya la ugaadhsanaya xamaamkiiba dheh ayuu markaa ku tuuray xabadii ku riday dhulkuu u soo dhacay waxaa suuragala in dhiciddaa xoogga luhu dhulka ku dhacay ay nafta ka qaaday waxaa kaloo suuragala nabarkii inuu dee u dhintay oo sahmigii markaa ku dhacay uu dee dilay oo kolkaa xalaal buu noqon lahaa ixtimaalkaasi waxba tixgelin ma leh inuu dhulka u soo dhaco shaygan hawada marayaana waaba dee lagama maarmaan xaggaynu ku qabannaa haddii kale sahmigii dee haddii gaadhay lagu dhufto waa la saamaxay in la cuno oo way kuu bannaan tahay se laakiin dee kan hawada marayaa waxa uu la dheer yahay tii dhulka maraysay iyadoo lagama maarmaan waxaa dhiciddii dhulka ayaa lagama maarmaana markaa waa la saamaxay buu leeyahy daalika bal laabudda min facufiya can waa xalaal buuri kaas oo qulliba alxaraam lama odhanine xaggii xalaashaa la rajaxay masaladaa fa innahu xillun akluh ay طاaر المذكوuر walow caamala hadduu qofkii iskala mucaamaloodo man أكثaru maalihi xaraamu qof inta xoolihiisa intiisa badan ay xaraam tahay xaraamkii alwahmu ee liitay walam yakun aanu ahayn yucrafu caynu qaybta xaraamtaana lama garanayo falaa yaxrumu xaraam maaha mucaamaladaas laakin kurhuhu taأصla karaahnimadiisu waa asal weeyadkaa inay karaaha tahayba asala ka fogown kolka waqad ra'aa taxriimahu alghazaaliy alimaamu alghazaali isagu waxau leeyay waa xaraam wahwa taxriimka hazaali uu raacay baana min alaxwadi isagaoo ka mid a min alaxwadi buu ka mid yahay sida dadaalka badan axwadka oo fi lmaqaali qowlka ku sugan qowl la yidhaahdo kii markaa ugu axwadsanaa weeye kaa hazaali maray qofkan isagaa xooluu leeyahay o u shaqaystaa markaa qaybina waa xaraam qaybina waa xalaal inta badan baa weliba xaraama lamana garan lamana garanayo cayntii xaraamta lacagta halkaa taalla alaabta halkaa taalla xoolaha noole halkaa yaalla waa qaybtii xaraamta ahay sidaa looma garanayo oo isdhex qaadaysa dakligiisu xaggan ribuu ka soo galaa xaggan kale intaaj khamriyuu leeyahay xaggan kale halumajar xagganna in xalaala buu ka wadaa markaa waa karaahiya buu ku leeyahay in lala mucaamaloodaa laakiin mucaamaladaasi iyada qulliba alxaraam lama odhanayo bu shaaficiyada laftoodaan isku waafaqsanayn inay karaaha tahay unbaa asal ah alimaamu alghazaali raximahu llah isagu waxa uu qabaa mucaamalada ninka noocaasa lala mucaamaloodo dakhligiisa intiida badan ee xaraam tahay isagu inay xaraam tahay oo aan lala mucaamaloonay waa macnaha la shaqaysigii inaad sharkad la noqoto iyo inaad u shaqayso iyo inaad wax ka qaadato iyo dee isku wada dar tacaamulkii waa ballaadhan yihi soo raaci waa dee aafo wada asiibtay dadke ta waxa wax looga aqbali waayaba waxaasay u badan yihiin wakada alahdu min caطaaya sulطaan idaa galaba alxaraamu fii yadi kama qaala fii sharxi اlmuhadab إن المشهور فيه الكراهة للتحريم وقال الغزالي بالتحريم واي وهو من الأحوض في المقال وهو من الأحوض في الفعال نسخوين كقار كودنا مقال باكو سوغا نسخوين كقار كودنا فعال أدوغو وأحوض نماذا أما ورع نماذا حق قولك أه يا ورع نماذا حق فعلك أهون به كذلك السدوك لوحة السلطان kii meesha alahdu min asulطaan dheh ninkii mas-uulka ahaa ee wax laga qaato in fii yadihi gacantiisa alxaraamu yaglibu haddii ay xaraamtu gacantiisa ku badantay fastabin bal arrinkaana hubsa buu kuyi oo waa taxriim iyo waa karaaha labadaba waa la yidhi karaahiyadaaba dhib badan labadubaa dhib badanyaysa laakiin dee waa midna ma hagaagsanaa markaa masaa'ilkan oo dhami mustatnaad bay ka yihiin tii hore oo heerkii gulliba alxaraamoodii baanay wada gaadhsiisnayn washaatu neefkii adhiga ahaa mahmaa tactalif marka ay cunayso bilxaraami shay aan bannaanayn fa laxmuhaa hilibkeedii iyo wa daruhaa caanaheedii bilxilli sif waxaad ku tilmaantaa inay xalaal yihiin laakin tarkuhu waric naqalahu fii sharxi lmuhadab can alghazaali inse la iska daayaa wanaagsan waa markaana dee kolley nahyi baa kusoo arooray nahyi markaa nahyigaa laga yaabaa qoladani inay tansiih ku xambaarayaan shaaficiyadu waa digaagadii unde ayaa u sii badan iyo riyaha iyo xoolaha had iyo jeer tuula joogga ama magaalo jooggaha ee saxarada iyo waxyaabaha cuna waa kuwaa wey markaa waa karaaha undee fuulisteedii iyo caanaheedii iyo hilibkeedii iyo waxaasoo dhan muddase laakiin neefkani haddii uu dee wax kala cuno oo uu ka dhex baxo waxan dee xalaal buu noqonaya waa masala mukhtalaf fi lmadaahib ama culimmada dhexdooda laakiin qolada shaaficiyada ilaa qawaaciddoodii baynu ku sugannahay saasay iyagu leeyihin falaxmahaa wa darahaa bilxilli sif haddii markaa sidii raajixa ay dee fii cilmi naxwa aad tixgelinayso oo aad ka ilaalinayso khabarku inuu dalabi noqdo wejigii marjuuxaa haddii aad maraysana falaxmuhaa wa daruhaa caanaha iyo hilibka labadaba waxaad ku sifaysaa inay xalaal noqon karaan laakiin ay fiicantahy in layska daayo maadaamaanay waxani ka bixin wallahu aclam suurooyin uu markaa ka soo reebay halkaa hore oo la ogolaa markaa iyada ijtihaadka ama mawduuca hore aanu soo maraynay ahaa guliba alxaraam ida ijtamaca alxalaal waalxaraam guliba alxaraam masaa'ilkii aan ahayn waxau ihi haddaba isagoo kuwaa ka hadlaya kadaa sidoo kale waxa ah idaa mastahlaka alxaraamu xaraamtii marka ay ku dhex meel ku dhex baabaaday halaagsanto aw qaaraba alistihlaak ama inuu baaba'o uu u dhowaado fii maa qad rawow in jaraynaa fii maa qad ra'ow siday ra'yeeyeen inay arkeen culimmadu haddii aynu markaa raacno mustatnihi waxaa ka mid ah mustatnaayaadkii qaacidada hore inuu shaygii xaraamta ah mustahlak noqdo ama mid ku dhow waaye mael ninkii muxrimka ahaabaa waxa aynu ogsoonnahay inuu ka xaraam ahaa dhiibka waxaan la idhaahdo ama udgoonka ayaa loo diido xaraamka ahaa haddaba shaygii xaraamta ahaa haddii raashayga dhiibka ah ee udgoonka haddii lagu dhex daro raashin oo dabeetana uu ku dhex baaba'o fidyo kama soo gaadhayso ama markaa shaygii maayaca ahaa ee la diiday baa markaa biyo dhex galay iyada oo uu ku dhex baaba'ay jaa'is buu iska noqonayaa marka jaaza isticmaaluhu kullu fi tahaara ruuxii dumarka ahayd caanaheedii baa markaa biyo lagu dhex daray ilaa heer uu ku baaba'ay oo magacii uu ka bedelmay oon caana lagu tilmaami karin markaana lam yuxarim dee ridaacii baa ku sugnaanaya lama odhan karo ile qofkani caana muu cabbini haddii aanu halaagsamin oo wax ka sii muuqdaanse laakiin aanu dhammaantii wada cabbinna waa la mid walaa yajuusu alqiraatu cala almaqshuush qaala aljurjaaniyu fii ma lam yakun mustahlakan aljurjaanigaasi waa abulcabaas axmed ibnu moxamed ibnu axmed aljurjaani oo afar boqol iyo labayo sideetankii u dhintay taariikhda hijriyada sheekha shaaficiya bilbasri wa haadihi suura suuradan aynu dambaysa taxtahaa suwarun suurooyin kalea hoos iman doona suuradan istihlaaga ka khaldi muxaram shay la xaraam yeelo oo bikayri man xasara waxa aan koobnayn ku darmaba weeye suurooyinka la xusaya suuradan iyada ah suuratu listihlaak shaygii muxaramka ahaa marka uu dhex wax muuqdo oo la taaban karo uu noqon waayo ee uu ku dhex baaba'o wax kale qaaciidada hore in laga soo reebo waynu soo sheegay haddaba suurooyin baa halkan lagu xusayaa buu ku leeyahy qaaciidadanuu soo hoosgelaya suurooyinkaa waxaa ka mid ah shaygii muxaramka ahaabaa waxaa lagu dhex daray wax aan koobmayn oo hayru munxasir ah markaa hayru munxasir haddii uu muxaramkii ku dhex darmo iyada laftigeeda waxay noqon doontaa in uu soo galo mustatnayaadkaa ruux dumara ayaa waxa oo maxram ah ninkan xigtadiisiiabaa waxay ku dhex darmatay magaalo weyn dumarka joogaana ay hayru maxsuuraat yihiin wuu ka guursan karaa magaaladaa mid ka mid ah waxaynu soo soo xusnay dumarku hadday yar yihiin inaanu ka guursan karayn ilaan tanuu guursada waxaa muxtamil ah inay tii maxramkiisii noqoto waa midaan la garanayn markaa mas'aladii muxrimka iyo cunidda uu diibkii cunay ku dhex milmay waxa kale iyaduna tanay ka mid tahay ama maayacii biyaha lagu daray haddaba waxaad isweydiinaysaa dhowr jeer baa wuxuu soo celiyey maxsuur iyo hayru maxsuur waxaase hadduu yahay wax koobmaya iyo hadduu yahay waxaan koobmayn oo badan dee taa qudheedu waxa ay u baahan tahay meel mundalaqa ama la isla garto in laga bilaabo oo maxsuurkiina waa kaa la ydhaa kayru maxsuurkuna waa kaa tiibuu markaa bilaabaya dabeetana waxau uhi faa'idatun waadabtu lilmaxsuur shaygii maxsuurka ahaa ee lasoo koobo min muhimi alashyaa ashyaada muhiimkaa buu ka mid yahay maxsuurka in la koobo likari maa yacin likarati maa yacinu fiih waxa dhexdiisa soo gelaya abwaabta fiqigaaba aada u badan markaa taasaa muhiim ka dhigaysa maxsuurkan in dee la dabdiyo maxsuur iyo khayru maxsuur in la kala sheegaa waa arrin muhiima buuli abwaabta uu gelayuu ka daahirayo qaacidada noocani waa maxsuur iyo waa khayru maxsuur abwaabta ay gelaysaana waa kaiir buul waanay badan tahay baahidu markaa waxa ay keenaysaa in la kala sheego maxsuur iyo hayru maxsuur likarati maa yacinu shayga daahira iyo farabadnaantiisa ee ka muuqanaya halkan markaa waxau ihi alimaam alghazaali ayaa tan tilmaamayey wainamaa yantabitu biاtaqiid ay yacrudu waa yacinudaasu fasiraya wayaati fii abwaabi اlfiqh waqala man bayana dadka kala caddeeyey mawduucaa ma badna maxsuur iyo hayru maxsuur qaala alghazaaliy wainamaa yandabitu bitaqriib taxdiid ma ahee wuxuunu ku koobmayaa taqriib ugu dhowaan markay maxsuurka sheegayeen may xadidine iyo hayru maxsuurkae waa taqriiban bay ku sheegeen hab ah fa kullu cadadin low ijtamaca fii saciidin waaxidin lacasura cala annaadiriina cadduhu bimujaradi nadar kaalfi wa naxwi fa huwa hayru maxsuur tiro kasta meel bannaan markay isugu timaaddo ay ku adkaanayso dadka eegaya inay indhaha ku tira koobaan waa khayru maxsuur sida matal kun oo kale dee kun qof hadday bannaankaa maraan way isdhexgelayaan ilkuma tira koobi kartida waxay u baahan tahay baxhi dheer waa khayru maxsuur wamaa sahula cala alcusra kalcasharati waalcishriina fa huwa maxsuur dee toban qof iyo labaatan iyo iyaga maxsuur baa lagu tilmaamaya ilaan hadday meel bannaan isugu yimaadaan waxaa la odhan karaa ishaa lagu tirin karaa wa bayna طarafayn awsaatun mutashaabiha talxaqu biaxadi طarafayni bidan waxa uu ku yihi labada dhinac waxa u dhexeeya awsaad xagganuu raacayaa mise xagganay raacaysaa ama maxsuurkay raacaysaa mise hayru maxsuurka ilaan waa taqriiban bay wixii ahaayeen markaa iyadana mala ahaan un bay ku sugnaan kartaa taasi wamaa waqaca fiihi shak istuftiya fiihi alqalb dareenka qalbiguunbaa markaa la istifto weydiinaya kol haddaan sharcigii wax taxdiidi ku soo aroorin wuxuunay noqon doontaa un in markaa qalbigii un qofku kaga shaqaysiiyo oo danigu dhinaca u noqdo unu raaco ilaan wahmi iyo dani iyo shaki baynu soo kala sheegnay shakigu waa iyadoo dee labadii daraf sinmaan daniguna waa dhinaca rujxaanka wahmiguna waa dhinaca marjuuxa waaya labada daraf wuxuuna lagu haleeshinayaa bidanni adigoo aada u eego oo qalbigaaga kaga shaqaysiiyo dabeetana dhinaca rajxan eega talow tiradaasi miyay yar tahay mise way badan tahay mee xagga yar ku dar ama xagga badan ku dar walow malakalmaa bilistisqaa'i uma nsaba fii nahrin lam yazal milkuhu canh walaa yamnacu nnaasa min alistisqaa walaa yamnacu nnaasa min alistisqaa weeye walaa yamnacu min alistisqaa'i halkaa weli annaasadaa markaa udhexaysa bal haddaba intaa yare khazaaliya aynu qabannay buu labadan beyde soo socda ku sheegayaa u fiirso famaa kal alfi wixii kunka oo kale ahi hayru maxsuurin waa tiro aan koobnayn baa yucaddu lagu tirin wamaa ka cishriina wixii labaatan oo kale ahayna fa maxsuurun buu walada soo arooray isagoo ah wamaa yakuunu bayna dayni labadan wixii u dhaxeeya tiradaa yar iyo tiradaa weynna alxiq bidanni male uun ku haleeshiyo labada dhinac kolba ka uu yahay ee adugu uun markaa qiyaas uma stafti lilqalbi naqiy qalbiga nadiifta ee hawada ka nadiifta ah istifto weydii si uu usii rajaxo dannigaa maxsuur iyo hayru maxsuur buu kala sheegay halkaa maxsuurun riicuhu uu yidhina waa yucaddu riicuhu maahe waa yucaddu weeye laba kari maayo riicuhu waxay tahay matnigu saasuu dhigaya biichu markaa wixii kun oo kale ah inuu kayru maxsuur yahay baa lagu tirin wixii ka cishriin oo kale ahina inuu maxsuur yahay baa la odhan doonaa wixii labadaa u dhaxeeyana danni ku kala raaci hadduu boqol wixii ka yar maal adigu intii dee ishaa aragtideeda un markaad qiyaastee dannigaa dhinaca rujxaanku jira uun ku qiyaas buu ku yihi markaa istiftaa fi lqalb macnaha waxa weeyaanu si danni raajixahoo sugan loo helo ilaa meelo badan baa danniga la xukumaayoo dee uu ka mid yahay waktigaa gelay oo kale bitaxdiid uma hubtid salaadii duhur waktigeedii inuu galay danni raajixunbaase laakiin dee markaa adeegto ayuunbaad ku soconaysaa marka haddaba adigii oo qalbigii istifto weydiinaya oo macnaha masaladaa kasii shaqaysiinaya dannigaa raajixa kolka aada hesho labada dhinac cadadkii mid unbaad raacin doontaa imaa maxsuur aw hayru maxsuur dee xukun baana ku tacalluqay waxaa tan loo dhex gelaya qalbiga naqigaa waxa uga qayday waa qalbiga ka madhan hawooyinka oo dee marka horeba qalbigu hadduu dhinac iska jeclo ama wax iskaga buuxsan yahay waxaa suuragala danigii raajixa intaanu helinba inuu xaggaa u ciiraa iska suuragala markaa qalbiga naqigaa taasuu sheegaya waad fahamtay maxsuur iyo kayru maxsuurna dhowr jeer bay nagu soo noqotay muhimmatun buu yidhi arrin markaa halkan tambiih oo kale ama faa'iidatun oo kale ka dhigantay yadkhulu fii dilqaacidati qaacidadan waxaa soo gelaya tafriiqunaa asafqa heshiiskii aynu kala kaxayno wahiya waaxidatun iyada oo mid keliya ah wahwa tafriiqaasina bian yajmaca waa in markaas uu kulmiyo caqdun mufradun heshiis keliya ayaa xillan wa xaraaman arrin bannaan iyo mid mamnuuca buu koobaya wa yaridu biabwaabin abwaab kala duwanna wuu ku soo arooraa tafriiqu safqa waxaysumaa jaraa meel kasta oo caqdiga noocanihi uu yimaadana falam yakhluq kama madhnaanin can qowlayni laba qowl kama madhna filgaalibi inta badan aw wejhayni ama laba wejibaha lagu tilmaamo walarjaxu sida wanaagsanina asixatu fii dilxilli waa inuu ku ansaxayo heshiiskaasi dhinaca xalaasha ah walaakharu lbutlaan wejiga kalena waxa uu leeyahay waa burayaa oo butlaan baa ku imanaya heshiiska filkulli ay filkulli heshiiska dhammaantiiba dhinacii xalaashahaa iyo dhinacii xaraamtahaaba waxa uu ku leeyahay qaacidadeennan aynu soo dhaafnay waxaa soo gelaya qaacidadan ahayd ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu qulliba alxaraam waxaa soo gelaya mas'alada la ydhaah tafriiqu safqa ayaa iyaduna soo gelaysa tafriiqu safqa markaa tafriiqu safqa dee qofka fiqiga akhristay ama manhaajka oo kale aad bay macruuf u tahay oo dee way abwaab fara badan bay ku xusaan way sheeg sheegaan shaaficiyadu gaaraan aad bay u wadwadaan safqadu horta sideedaba waa caqdigun ama waa heshiisun waxaa loogu magacaabay labada qof markay wax kala iibsadaan ama guddoon dhaco gacmahaa la isku dhufan jiray saasoo kalea labada gacmood labada qof isugu dhuftaan oo isde kaga sanqadhiyaan markaasaa safqa sidaasaa loogu tilmaamo waa caqdi uunbaad ugu hagaagaysaa tafriiquna waxa weeye kala kaxaynu markaa waxaa jirta haddii laba qof heshiis galaan noocuu doonayaba ha aada kuwa aynu tirin doonno soo socdaaba ka mid eh heshiiskaasina uu koobsanayo wax shareecaddu oggoshayo waxaanay oggolayn maxaa laga yeelaya laba qowl oo macruufaa jira qowl waxa uu leeyahay dhinaca xalaasha ana ha ku ansaxo dhinacan xaraamta ana ha ku buro idan markaa waa tafriiqu safqa waa heshiiskii marka keliya dhacayoo dee la kala kaxeeyey oo le wixii la ogol yahayna ha ku ansaxo wixii la diidan yahayna ha ku buro qowlka kale waxa uu leeyahay ida ijtamaca alxalaalu waalxaraam gulliba alxaraam mar haddii heshiiskani uu koobsaday wax aan bannaanayn dee caqdigii oo dhami ha buro dabeetana gooniha loogu heshiiyo wixii xalaasha ahaa tusaalaha kuusii idaaxin doona abwaab fara badan oo fiqigaa baanu soo arooraya labada qowlse laakiin waxa uu matnigu raajix ka dhigay dee sidaad arkayso in tafriiq lagu sameeyo oo la idhaah wixii xalaalana wuu ku asaxay caqdigaasi heshiiskaasi wixii xaraamana wuu ku buray taasuu isagu raajix yeelay mael waa kaasada safxadda bartankeeda kule wa min amhilati dalik fi lbayc waxaa ka mid ah horta sababta loo manciyey bal horta wakhtulifa cilatuhu fasaxiixu annahumaa aljamcu bayna alxalaali waalxaraam faqulliba alxaraam sababtu waa taas bay qaarkood leeyihin qaarna waxay leeyihin aljahaalatu bimaa yakhusu lmilka min alciwad labadaasaa lagu sheegay amiladiisa waxaa ka mid a qofkii waxa uu wada iibsaday khal iyo khamri de waad arkaysaa mid shareecaddu inay ogoshay midna diidan tahay labadii qowlun baa soo gelaya ninkani waxa uu mar keliya guddoontay oo laga iibiyey shaato iyo khinsiir qof cabdi ah iyo qof xora ama addoonkiisa iyo addoon kale aw mushtarakan bikayri idni shariiki mushtarakan weeye halkaas mid markaa la wadaagsanaya oo dee isagiiyo nin kale ay wada leeyihiin oo ninkii kale aanu u fasixin ayuu iibiyey dee mar haddaanu saaxiibkii lalahaa u fasixin dhinacaasi xilli ma ah oo dee waa xaraam wey waa halumajar waa amtiladaas oo kale markaa qolyaha qaarkood waxay leeyiin qaybtaa khalkana ha ku ansaxo khamrigana ha ku buro heshiisku inkastoo mar kaliya wadahaa qaarna waxay leeyihin me waxaan way wada socdeena qulliba alxaraamu un ka soo qaado ha buro heshiiskaas masalan dee waxyaabaha mesel ku iman kara oo kale fi nikaax haddii la eego guurka an yajmaca man man laa taxilu lahu alama bayna xuratin wa ama fii caqdi waaba taas oo kale ama waxa uu mehersaday mid muslima ah iyo mid mwathaniye ah ama mid ajnebiya oo guurkeedu u bannaan yahay iyo mid maxrama ama mar keliya waxa uu wada aqbalay mid khaliye ah iyo mid muctado ah oo mar keliya dee ijaabkii loo soo jeediyey isna qabuulkii buu bixiyey oo tan muctadadaa iyo tan khaliyadaa macnaa khaliya waxaa looga jeeda cancidda iyadu dee waa xalaalo waa la mehersan karaa tan muctadadaana dee caqdigeedu xalaal mu ahayn markaa labadii awliyadeeda ahaabaa waxay yidhaahdeen ayuu mid waliba yidhi zawajtukahaa isaguna waxau ihi qabiltuhumaa imiyaanu mar keliya ayuu ku oofsaday labadoodiiba heshiiskoodii mar keliyu qaatay markuu ihi qabiltuhumaa qabiltu zawaajahumaa bu waa baabkaasun baad u raacaysa halkaa markuu sii wado wafi lamati alqowlaan wafi lhadiya buu ihi wafi lhudnati weeye idaa zaadat cala alqadri aljaa'isi batalat fi zaa'id dee hudnada waxaynu naqaanaa sida uu markaas maawardi ku sheegay kitaabkiisa axkaamu suldaan la yidhaahdo inay muddo lahayd toban sano u badan yihiin aad buu yaraynayaa ninka imaamka ah gaalada marka uu hudna iyo heshiis la yeelanayo ila heshiis rasmi ma jira waa muaqad siyaasiyan unbaa loola heshiinayaa un inta islaamku arrintaa ku fulin karaye markaa haddii uu qofkii heshiis la galo imaamka ahaa nimankii gaalada ahaa muddadii muxadadka ahaydna uu ka badiyo dee tobanka sano ahayd dhowr iyo toban sano uu ka dhigo qolyaha qaarkood waxay leeyihiin qulliba alxaraam unbaa la odhanaya caqdigaasi wuu buray maxaa yeele ziyaado ku daray aan la ogolayn qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin tobankaa iyo wixii ka hooseeya un ha ku asaxo wixii ziyaadaana ha ku buro waa tafriiqu safr mawduuca afartan bayduu kaga hadlayaa waa kaa weeye wa fi lmufaadalati halkan dambuu kuleeyahayna waa almunaadala safxadda soo jeeda ee boqol iyo konton iyaduna waa filmunaadalati weeye munaadaladu waa tartankii ama dhugtan baa la odhan karaa af soomaali qori iyo shiish la isu dhiganayo markaa dee cidda dhugtamaysaa shuruuday lahayd oo dee dad macrifo ule waxa waa inay yihiin oo dee sportskii oo kale hadduu galan inaan garanayn oo gebgeblaynayaa dee ciyaar laguma sheegi karo marka haddaba dadkii dhugtamayay dee dad wixii wanaajinaya inay yihiin weeye daba dhinac hadduu soo galo mid aan waxba garanaynin dee heshiiskii halkiisaa uu ku barayaa iyo qof kale oo ka soo horjeeda markaa baaqigii ma ku burayaa mise maya labada waa la sheegay bal dib ugu noqon labada afartaa bayd hore muhimmatun waa arrin muhiima xusideedu ay fiicanta yadkhulu fi lqaacidati qaacidadeennana aynu soo maraynay cinwaanka weyn inoo ahayd tan dambe maaha waa ta hore waxaa soo gelaya tafriiqunaa kala kaxaynteennii asafqata heshiiskii aynu kala kaxayno wahiya iyada safqadaas waa iska heshiisuune wuxuu u dhadigeeya lafdigaa safqadu eegayaay waaxidatun iyadoo keliya oo heshiiskii iyo isagoo mid qura ah ayaynu kala qaadaynaa haddana wahwa tafriiqu safqahan la sheegaa markaan kuu suureeyo bian yajmaca caqdun mufradun heshiis keliyahoo gaara ayaa waxa uu koobsaday xillan wa xaraaman labadaasuu koobsaday wax bannaan iyo waxaan bannaanayn doofaar iyo naaf fadhiya waata aynu soo xusayn wa biabwaabin yaridu abwaabo baabo fara badan oo fiqiga ah ayuu ku soo aroorayaa soo gelaya oo markaa laga bilaabo dee mucaamalaadkii iyo nikaaxi iyo intoo dhan ba waxaysumaa jaraa meel kasta oo uu dureero nooc caqdiga noocanihi facan qowlayni lam yaqlu laba qowl had iyo jeer kama madhna laba qowl baa galo culimmadu leeyihiin waa fil haalibi sida faraha badan aw wajhayniba dheh can qowlayni ha odhana laba weji dheh weji iyo qowlna markaa meelaha qaarna dee isku mid bay noqdaan meelaha qaarkoodna dee musalaxaad gaaraa gala labadaa qowl ha jireenoo qowl uu leeyahay waa wada burayaa qowlna bar buu ku asaxaya aan kala rajaxa buu yidhi walarjaxu sixatu fii dilxilli sida raajixa waxa weeye in la yidhaahdo dhinaca xalaashaaba ku asaxaya waalaakharu qowlka kalena albutlaanu ay fi lkulli labadaba ha ku bura buu leeyahy oo shaate iyo iyo doofaar haddii la wada iibsaday baa heshiis faasitay oo markaa buray